hay-addu waxay tilmaamtay inay aada ugu faraxsan tahay kobaca dhaqaale ay sameynayaan dalalkaasi waxayna sidoo kale tilmaamtay in la dareemayo in dhaqaalaha dalalkaasi uu soo kabanayo sidoo kale madaxa hay-adda i m f ee qaaradda afrika ayaa tilmaamay inay ka walaacsan yihiin wadamo badan oo caalamku uu deymo ku leeyahay kuwaasoo aan weli bixin deymihii looga baahnaa hay-adda i m f waxay sidoo kale tilmaamtay in hanaanka haatan uu ku socdo dhaqaalaha qaaradda afrika uu yahay mid kobac ballaaran sii sameynayo kaasi oo u baahan in dhiirigelin loosii sameeyo si uu uga sare maro halka uu haatan ku sugan yahay i m f ayaa sanadihii hore ka deerin jirtay xaaladda maaliyadeed ee wadamo dhaca qaaradda afrika balse arrintan ayaa haatan ka dhigaysa in ay wax iska bedel ku yimaaday qaabka iyo weliba hanaanka dhaqaalaha wadamadaasi ay u maareeyaan iyo sidoo kale ilaha kala duwan ee uu dhaqaaluhu kasoo galo